إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeniraadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah camaliyadna furnimaha ayaa ka dhacday xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xilli ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan duulaanka midooda yurub ee soomaaliya dowladda federaalk oo ciidan yari dareemisa ayaa fariin u dirtay askarta u diiwaan gashan ee ka maqan shaqooyinkooda waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalka kenya ee looga soo horjeedo xukuumadda william ruto dagaallo khasaare dhaliyey oo u dhexeeya ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka fano ayaa ka dhacay ismaamulka amxaarada ee dalkaasi intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadaan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay الفرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeennimo khamiisa shan iyo tobanka muxaram sannada kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan sagaalka bisha toddobaad sannada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan camaliyadna furnimaha ayaa ka dhacday xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho xilli ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan duulaanka midooda yurub ee soomaaliya waxaa ka waramaya waryaheena maxamed daahir maanta oo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah ka fuuliyey gudaha xerada militari ee kuryadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho howlgalka oo ahaa camaliyad nafuurnimo ah ayaa si gaar ah u beegsatay saraakiil caddaan ah oo ka tirsan reer galbeedka kuwaas oo tababar siinayay ciidamada dowladda federaalka camaliyadda istishhaadiga ah ayaa allah fadligiisa sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ah xilli ay kormeer ku samaynayeen ciidamada riddada ah ay tababarku ku siinayeen gudaha kuryadda jaalasiyaad waxaana halkaas ku gaaray khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay xarakada shabaabulmujaahidiin wararkii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka warbaahinta alfurqaan ayaa xaqiijinaya saraakiisha reer galbeedka ah ee lagu beegsaday camaliyadda nafuurnimo ee ka dhacday kuryadda jaalasiyaad in ay ka tirsanaayeen howlgalka midowda yurub ee u xil saaran tababarka saraakiisha dowladda federaalka goobta waxaa soo gaaray oo isku gadaamay ciidamo isugu jira afrikaan iyo kuwo caddaan ah waxaana aad loo xanibay dhaqdhaqaaqa xerada kuliyadda jaalasiyaad si aysan u bixin macluumaad daqiiq ah oo ku saabsan khasaaraha dhabta ah ee gaaray saraakiisha ka tirsan howlgalka midowda yurub si kastaba ha ahaatee camaliyadda nafuurnimada ah ee laga fuliyey gudaha xerada kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho ayaa muujinaysa dhiiranaanta iyo nafuurka ragga ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo marar badan ay u suurto gashay in ay beegsadaan saraakiil ka tirsan shisheeyaha caddaanka ah ee hagaya amaba tababarka siiya ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo waayihii ugu dambeeyey guuldaro lixaad leh kala kulmay furuumaha dagaalka howlgallada nuucan oo kale ah ee ka dhaca xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo waxa ay kacsanaan qalalaase iyo cabsi ka dhex abuuraan gudaha saraakiisha caddaanka ah ee ku sugan gudaha soomaaliya waxaana ka dhasha su'aalo badan oo ku gaaf wareegaya sida ay xarakatu shabaabulmujaahidiin ay ugu suurto gashay in ay gaarto xerooyinka sida weyn loo ilaaliyo ee tababarka lagu siiyo ciidamada iyo saraakiisha dowladda federaalka howlgalkan ayaa marka dhanka amniga laga eego waxa uu dirayaa fariin ku wajahan saraakiisha reer galbeedka iyo ciidamada dowladda federaalka waxaana xarakada shabaabulmujaahidiin ay mar kale muujisay in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa cadowgooda islamarkaana ay diyaar u yihiin inay gaarsiiyaan weerar toos ah kana dhici kara meel kasta oo ay joogaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka wixii tafaasiil ah waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe insha allah dowladda federaalk oo ciidan yari dareemisa ayaa fariin u dirtay askarta u diiwaan gashan ee ka maqan shaqooyinkooda faahfaahin qodobkan ku saabsanna waxaa la diyaara waryaheena cadnaan xaaji muxsiin taliyaha ciidamada loogu yeero asluubta ee dowladda federaalka mahad cabdiraxmaan aadan oo loo yaqaano taliya shub ayaa waxa uu fariin adag u diray askarta u qoran taliskooda ee qaarkood ay u firxadeen dalka dibaddiisa taliya mahad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadooda ay u qaybsameen wax la geeyey furimaha dagaalka iyo kuwa u cararay dalka dibaddiisa isagoona ku hanjabay inay rusqeyn doonaan askarigii aan soo laabanin isla markaana ay ka jaran doonaan mushaaraadkooda ciidan baa naga jiray furama waxaa naga dhammaatay turkiyu jiraa jarmal bu jaamacad ka dhigta waxaas waa naga dhammaadeen aniga amar waxaan ku dhiibay kulle inay rusqo naga yihiin hadduu dhakhtar ahaa meel ku maqnaa hadduu wax kala baranayay midnaba shuqul kuma lihin waa naga ruqs magaciisaa qaali noo ah ninka haddii aan annaga dirnay oo dirsanay waa wax la yaqaan ninbaa iskii u baxaaya waxaa lagu leeyahay waxbarashuu jiraa iskiisu u baxay maxaa annaga waxbarashadiisi naga qusay hal ninoo i weydiistay aniga ma jiro shilinkii ciidanka ninkii wax ku barta oo markuu wixiisa dhammaystayna horey yurub u gelaay maxaa annaga naga qusay ruftiisa ha laga maqlo waayo meeshuu joogay micnihi inta maqanna ama way naga tegi ama way imaanaya dowladda federaalka ayaa wajahaysa ciidan yari aada u baahsan oo laga dareemaya furimaha dagaalka tan iyo wixii ka dambeeyey xamladii uu xasan sheekh kusoo iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona intooda badan ay ku leedeen dagaaladii lafajabiska ahaa ee ka dhacayay gobolada dhexe si kastaba ha ahaatee askarta dowladda federaalka ayaa u qaybsantay kuwa baxsaday kuwa ku baxay gacanta milatariga al-shabaab iyo kuwa iyagoo baryootamaya ku dhacay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay dalka kenya ee looga soo horjeedo xukuumadda william ruuto faafahinta warkanna waxaa halka ka soo jeedinaya waryaheena cabdiqaaliq macali cabdiweli faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha nafeed ee ka dhashay mudaaharaadyo hor leh oo ka dhacay dalka kenya kuwaas oo looga soo horjeedo xukuumadda nairobi hay-ad sheegta inay u dooda xuquuqda insaanka oo ka howlgasha dalka kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ugu yaraan soddon iyo kow ruux ay ku dhinteen dibidbaxyada halka in ka badan boqol iyo toddoba ruuxna ay ku dhaawacmeen hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan dad la qafaashay oo aan la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigeen war-saxaafadeed ay soo saartay hay-addan ayayna ku sheegtay in laba ruux la afduubtay maalintii isniinta ee lasoo dhaafay booliska dalka kenya ayaa lagu eedeynayaa inay si bareer ah u tooganayaan dadka mudaaharaadayaasha ah kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee kenya toddobaadkii hore u sheegay booliska inay togtaan qof kasta oo usoo dhowaada saldhigyada booliska oo ka mid ah dadka dibidbaxyada dhigaya si kastaba ha ahaatee xukuumadda nairobi ayaa wajahaysa xaalad aad u daran islamarkaana ciidamadeeda ay ilaa iyo hadda xakameyn la-yihiin awoodda mudaaharaadayaasha ee marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya iyadoona laga cabsi qabo inay xukunka ka tuuraan madaxa haatan ku fadhiya talada dalkaasi william ruuto mahadsanid cabdiqaaliiqa in dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan dagaallo khasaare dheliyey oo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka fano ayaa ka dhacay ismaamulka amxaarada ee dalkaasi faahfaahinta warkanna waxaa halkan kasii ambaqaadaya wariyaheena farxaan cali cabdulaahi waxaa weli gobollo ka tirsan ismaamulka maxaarada ka socda dagaallo folka fool ah oo ay isaga hor imaanayaan askarta itoobiya iyo maleeshiyada fano ee ka dagaalanta halkaasi dagaaladan waxaa barbar socda duqaymo dhanka cirka ah oo ay geysanayso dowladda itoobiya kuwaasoo ay kooxda fano ku eedeysay xukuumadda abiy axmed inay xasuuqday dad shacab ah iyo baadiriyaal nasaaro ah meelaha ay dhowaan dagaaladu ka dhaceen waxaa ka mid ah degmada makensalaam ee dhacda galbeedka gobolka waalow waxayna weerarkaasi kooxdu la beegsatay saldhigga ciidanka itoobiya ku leeyihiin halkaasi dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labada dhinac iyadoo fano ay sheegtay inay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda itoobiya ugu daateen xeryahooda dagaalkan kasoo cusboonaaday dalka itoobiya ayaa dadka la socda xiisadda ka dhex taagan itoobiya iyo jabhadaha dagaalka kula jira ku tilmaamayaan caqabad weyn oo haatan soo wajahday dowladda itoobiya waxaana iska horimaadkan uu imaanaya xilli ay fano horey dagaal kula wareegtay xarumo ciidan oo ay ku sugnaayeen xabashida itoobiya haddaba deegaanada dhaca gobolka amxaarada ayaa hoy u noqday iska hor imaadyo u dhexeeya maleeshiyaadka ka dagaalama halkaasi iyo maamulka uu hogaamiyo abiy axmed aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa farxaan cali cabdulaahi oo ka horamayey dagaallo khasaare dhaleeyey oo u dhexeeyey ciidamada itoobiya iyo maleeshiyaadka fano oo ka dhacay ismaamulka amxaarada ee dalkaasi aan dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan